dowladda kenya ayaa sheegtay inay joojisay duulimaadyadii diyaaradaha ee kasoo ambabixi jiray waddankeeda islamarkaana soo gaari jiray magaalada muqdisho nabadoon ismaaciil haaruun afhayeenka odayaasha dhaqanka golaha soomaaliyeed ayaan arrimahaasi wax ka weydiinay war marka hore ilaahay baanu mahad celinaynaa waxaadaan bilow iyo dhammaad lahayn ilahay baanu celinaynaa waxaa ku mahad celinaynaa bahdan furqaan oo maanta nagu macsuuntay inaan wax ka nidhaahno agardaamada iyo hadimooyinka ay ku wadaan gaalada asaliga ah ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dowladda kenya waa dowlad kaafirada waana dowlad cadaawad soo jireena u haysa ama u hayn jirtay ummadda soomaaliyeed kenya waxay gumaysataa dhul ka weyn dhulka xorta ee soomaaliya dhul ka weyn bay gumaysataa gumaysigaasina waa gumaysi soo taxnaa ilaa xilligii ingiriisku uu sida dulmiga ee baalinimada ugu wareejiyey kenya iyo etoobiya dhulkii soomaaliyeed sidii ugu wareejiyey horta kow marka hore colaadu ilaa xilligaas way soo taxnayd kenyana way og tahay dhibaatada guleed iyo dhibaatada dadka ay u geysanayso ummadda soomaaliyeed way og tahay waxaa kale oo jirta inay haddana duulaan soo qaadeen oo ay qabsadeen gobolada jubbooyinka intii badnayd gartay inay iyadana duulaan kusoo qaadeen iyagoo isku soo fidinaya sheeganayana inay yihiin waxa la yidhaahdo amisom halkaa waxaa ka muuqataa adeero waxa la yidhaahdo qayb iyo xukun gartay bay ku haysaa ummadda soomaaliyeed waxa weeye dulmigaa soo jireenkaa baa maalin walba heer soo taagnaa ama maalin walba heer soo marayay tala khawana ah oo ay kamid yihiin maanta farmaajo iyo axmed madoobi iyo wixii lamid ah shalay way hoos nahanahalahaadeen wayna hoos ordayeen wax yar oo maaragtay sandareertadoodii ama siyaasadoodii xumeydee guracnaydba hadda kenya iyo farmaajo yaa isweydaartay taasaa keentay markaa kenya inay ku hadaadiso farmaajo inay ka joojiso dhammaan wixii duulimaadyo ahaad oo dhan waxaana isweydiin leh oo wax la isweydiiyaa marka ismaacyada diyaaradahooda way ka degaan waxay doonaanna way keenaan muqdishona kama degayno ma dalkaa laba dal ah waa arrin isweydiin leh waa qayb iyo xukuntii weeye qayb iyo xukuntii weeye waa arrimaha lagu yaqaano gumaysiga asaliga arrimaha lagu yaqaano weeye kuwa hadda maanta hoos jooga ee ay kala qaybinayaan ee farmaajo iyo axmed madoobena kuwa ummadda soomaaliyeed matale maaha ee waxa weeyaan waa khawano dilaaliina oo ku adeegta diiga ummadda soomaaliyeed insha allahu iyagana waa laga qaban doonaa insha allahu waa laga qaban doonaa muddo dhow iyagana dowladda kenya markii ay leedahay waxaan joojiyey duulimaadyadii imaanayay magaalada muqdisho yaa dan ku qabo oo dani ugu jirtaa in diyaaradaha dowladda kenya inay yimaadaan muqdisho ma iyada ayay dan ugu jirtaa mase ummadda soomaaliyeed ayay dan ugu jirtaa adeer iyagay dani ugu jirtaa inaa limaxweynaa ilaahi raajicuun iyagay dani ugu jirtaa gurigooda allaha biye gaaladaas iyagay dani ugu jirtaa danta ugu jirtaana waxa waxa weeye qodobka koowaad diyaarad mukhaadaraada oo qaad iyo wax la garan waayey aday dalka keeni jireen waxay la noqon jireen diyaarado dollara diyaarado dollaray la noqon jireen kenya oo dhan waxay ku noolayd ama dhaqaalaha ugu weyn uu ka soo geli jiray waxa weeyaan qaadkaa xun ee daroogada ay keeni jirtay ee ay ku bedelan jirtay lacagta dollarka taasaada waxa weeyaan faa'iidada ugu badan iyagaa qaba wax alla yaala wax faa'iida ah oo soomaalidu dhibaato iyo sakrad iyo daroogo iyo qaadkaa xun ee dulligaa ay keenta mooyaane weligeed wax kenya ay ummadda soomaaliyeed ka faa'iidatay ma jirto ku faajiri iyo ku kala toona waxba kama faa'iidin faa'iidada ugu weyn waxaa qabta kenya ku qabtaabe dowladda federaalka saameyn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa maxayse ku qabtay duulimaadyada dowladda federaalka khawanada joogta dhibaatay ku keensanaysaa siyaasad ahaan dhibaatay ku keensanaysaa oo dee dalla cunaqabateeyey bay noqonayaan dalla cunaqabateeyey bay noqonayaan faa'iido kale kuma ayna qabina waxay ku qabeen diyaaradahan jumhuuriyadda keniga ama diyaaradahan haayadaha iyo waxa waa meelaha dawooyin iyo cunto iyo dadka masaakiinta waxbaan u keeni odhan jireen oo u keeni jireen dadka ganacsatada ee soomaalidiihina nairobina way u duuli jireen kismaayona way way xamarna way iman jireen nairobina way ka tegi jireen oo xagga ganacsiga siyaasiyana wax weyn bay u geysanaysaa arrinta farmaajo oo waxa weeye ninkaa adagi hortaabuu ulmaabaa la yidhi uhura kenyaata hortiibuu ulmay farmaajo haddii uu og yahay xilliyada qaarkood xilliyada qaarkood haddii ay ahaan lahayna kenya maba ayna hawaysateen diyaaradaa sheegaya hataa dameer soomaaliya soo geli jiray inay xeliso kuma ayna hawaysan jirin laakiin balduleelada iyo meesha wax waxoodiba shilalkay isdhigtaan lagu galaa baa layidhi meesha uu yaallay arkeen markaa siday doonaan inay diyaaradaha iyo gaadiidka uga joojiyaan ishiisay ka arkeen adar madax ka tirsan dowladda federaalka ay injo-oyo ama qandaraaslayaal ka yihiin diyaaradahan ee duulimaadyada ku imaan jiray magaalada muqdisho marka ma laga yaabaa duulimaadyadii la joojiyey in ay dowladda kenya cadaadis ku saarayso xubno ka mid ah dowladda federaalka oo oo dani badan ugu jireen arrimahaas hadeer hahay way way arrintaasi waa wax jiro weeye arrintaasi wax jiro weeye waxaa kaloo kuu sheegayaa diyaaradaha etoobiya ka soo degaa xamar garoonka weyn ee aadan hadday ka soo degaan diyaaradaha etoobiya iyagoo qaab miiro ah waday ka soo degaan sababtay hadda kenyana ay u wada joojinayso diyaarada maxal kuwii hay-adaha iyo wax walba ay u joojinaysaa waxa weeye siday dowladda k dowladda etoobiya ay qaadkeedii hereriga ahaa uga soo degaa magaalada muqdisho qaadkayagii miiroog ahaayenu annagu soomaalida aanu siin jiraynu ku samayn jirayna sidee loo joojiyaa ficilkaasina meesha wuu ku jiraa ficilkaasina adeer meesha wuu ku jiraa oo waxa weeye farmaajo waxaa lagu tuhunsan yahay inuu u dhuunduleelo xagga kenya xagga etoobiya inuu u dhuunduleelo waxaad leedahay waxaa meesha ku jiro arrimo dhaqaalo oo oo dhaqaale ayaa loo kala tartamaya aa dhaqaalaa loo kala tartamaya dhaqaalaa loo kala tartamaya ummadda soomaaliya khariban ee bahasan khadhaar ee qaadka ilaahay ku daroogeeyey ee ilaahay uu ku jaanjaanay etoobiyana jawaano dollaray ka gurataa kenyana jawaano dollaray ka guranaysay ummadii beeran jirtay qaadka ee kenya kulli dadkii baa ka wada damay carruurteedii baa mahaluul iyo gaajo u wada baktiyaysa meesha tartan baa ka socda waxaa ku hardamaya etoobiya oo cadowgii soomaaliya iyo kenya oo cadowgii soomaaliya labaduna dhul weyn oo soomaaliya ay gubaysa ku haystaan kuwaasaa ku tartamaya khawaanadanina wax iyowda go-aan ay leeyihiin ku meel maraya maahe kolba midba isaga gacan haadinaya farmaajo hadda waxaa u gacan haadinaya ninkii la odhan jiray abiy axmed ee amhaarka ahaa oo hadda ka horna afar dekedood uu u saxeexay saxeexaasoo noqon doona insha allahu tacaala saxeexaan waxba ka jiri doonin gartay maadaama hadda ay jiraan ololo doorashooyin ah dowladda kenyana ay ka mid tahay dowladaha ee faragelinta tooska ah ee ku haya soomaaliya sidee u saameyn kartaa ololahan doorashada ay damacsan yihiin dowladda federaalka iyo xubnaha kale ee ku tartamaya xilkaas hadeer dhabarjabin weyn bay ku tahay dhabarjabin weyn bay ku tahay ninka nin kasta oo soomaaliya oo damca inuu xil madaxweyne soomaaliya isu soo taago meelaha uu gacanka u ridan jiray kenya kamid ahay sababtoo indigaati baad la socotaa doofaarey baad la socotaa meelihii waxaan dulmigaa laga soo abaabulay laga soo dhisay kenya gudaheeday ahay marka nin kasta oo kursigan hawa ka gasho inuu kenya gacanka u rido oo saboodna uu ka helo adduun uu doorasho kala ku helana way dhici jirtay haddana rajadaasi meesha way ka baxday oo dee colaadan iyo waxaanaa taagan marka waxa weeyaan farmaajo halkaa tabarkuu kaga jabaya hadduusan tabar iyo abudabi iyo meelaha uusan wax ka helin tabarkuu kaga jabaya ugu dambeyntii bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa maxaad ugu baaqaysaa adeer waxaan ugu baaqayaa dulmigaas faraha badan soo daashaday ummadda soomaaliyeed kusii jiristeedu dhib bay leedahay ummadda ha baraarugto ha kacdo ha iska dulqaada waxaa dulliga ah ee caqliga iyo garashada iyo xuquusha oo dhan ka gumaysay ha iska dulqaadeen iyagoo ilaahay kaashanaya oo ilaahay ku xidhanna raayada tawxiidka ha ka taageen meel walba aad bay ugu sahlan tahay arrintaasi waana la gaari doonaa insha allahu tacaala